shuruudaha ardayga cusub looga baahan yahay waa inay da-diisu u dhaxayso lix jir ilaa toban jir waa inuu yahay ilmo dhammaystiran dhanka maanka iyo garashada waa inuusan ahayn ilmo dhib badan ama ay korontadu ku badan tahay una baahan daryeel gooni ah waa inuusan ahayn arday la qasbayo oo aan isagu rabin malcaamadda waa inuusan ahayn arday waxcaaya ama ereyada aflagaadada aada u adeegsada waa inuu yahay arday qaadanaya nidaamka guud ee u degsan waxbarashada markaska sida xijaabka iyo asturnaanta gabdhaha lebiska iyo qaabtima xiirashada wiilasha akhlaaqda guud ee islaamka